الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم يبتغي وحذف, وحذف مطبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا التابع المقصود بالحكم بلا وصدة هو المسمى بدلا وطابقا وبعضا وما يشتمل عليه يلفى أو كمعطف ببل وذا للإضراب وذا للإضراب إن قصد صحيب ودون قصد غالط به صلب كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبل المدى ومن ضمير الحاضر ظاهرا لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهج كاستمارا وبدلوا المضم للهمزة يلي همزا كماذا سعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن والفاء فقد تحذف إن لحذفا سلولا مع ما شيء معي إن لحذف عضف ضي عضفت والواو وهنا إن لحذفا سلولا إذ وقت لحذف الله لبس وحلبس لي لا أسجرين وهي ووضي إن فردت وحيلك اليود بعضف عامل عامل عضفك عاملك أو مزال لحدفي عاملك أو قد بقي وهري معموله معمولك أي هري دفعا وإنما لم يجعل الموجود معضوفا معضوفا عليه كان جوغ معضوف عليه لغمده دفعا ريبتان لوهم وهم بالريبية وهمك أو أطقي لغبقي halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka cadfunasaqii ayaan ku soo jirnay xuruuful cadafka macaanidoodii ayuu ka soo hadlay soo dhammeeyey waaw iyo fa ayuu dib ugu laabtay wuxuu sheegay fa'da iyo wawda waxaa bannaan iyaga iyo waxa ay cadfayaanba in la xadfo fa'dii xarful cadafka ahayd iyo macduufkii ay cadfaysay labadaba in la xadfo macduufu calayhigiina la baaqi yeelo wawdana sidaa way ka suurowdaa waxaana lagu misaaliyaa faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhra faman kaana manta waa ismu shardin jaazim yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wahaani jawaabuhu wa jazaa'u kaana ficligaa maadi mabniyun cala alfatxa fii maxalli jasmin ficlu shardi weeyaan أو على سفر فعدة من أيام أخر عدة ومبتدا خبر كحد فينيهي وفعليه عدة بوهانها جملة هو جواب الشرط جواب الشرط جاي فعل الشرط جاي بحض وحى كحد فن فأي وحي عطف لهي فحرف العضفة يا معضوف يا عطف في أي حذف معناها نلو فهمي وهنا هنلها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر man kaana minkum mariidan ninka xanuunsan oo calaa safarin ama safar ku sugan oo fa aftara markaa afuro oo fa aftara fa'da waa xarfu cadfin aftara ficlun maadin macduufun calaa ficli shard waa ficil maadi oo ficlu shardiga ku cadfan oo maxluljasmo yaallo fa'da iyo ficligii ay cadfaysaa wada xadfan macduufu calayhigiina waa joogaayo waxa weeyaan ficlu shardiga sidaa fa'da way ku bannaan tahay waawdana way ku bannaan tahay raakibunaaqati daliixaani ayaa la arkay raakibunaaqati hasha ninka saaran mubtado weeyaane daliixaani khabarkii aa tatniya laga dhigay macduuf baa meesha ka xadfanoo waaw iyo waxay cadfaysa ayaa isla xadfan raakibunaaqati wanaaqatu daliixaani bay ahayen raakibunaaqati hasha ninka saaran iyo wanaaqatu hasha lafteedabaa daliixaani kuwa weedsanoo daalan oo daciifa weeyaan والناقة وهو حرف العضف الناقة أو معضوف أي حذف المعضوف عليه جينا وجهه مبتدا يعني سلاسي فأد يا ووضا يكبرنان ووضا سخاص أهانيد وحيوق وحاكو برنان ووضا حكم خاص أهانيد ويقولي أولا لهي وحا ويان وحا برنان ووضي إن لباقي يالو حرف العضف أهيد لحدفين عامل أي عطفي سنة لحدفه caamilkaa macmuul u leeyahayna la baaqi yeelo wawdi baa la xad wawdi waa baaqiyoo lama xadfayo wawdi xarfulcadaf qaahi macduufkii ay cadfi lahaydna waa la xadfay ma macduufkaa macmuul uu leeyaha la baaqiyeele macmuulka iyo wowda isku xiga mihaalku wuxuu noqonayaa uskun anta wa zawjuka aljanna uskun waa ficlu amar uskun ficlu amar weeyaan faacilkiisa waa damiir mustatire antana waa tawkiid wa zawjuka wowda xarfulcadaf weeye macduufay cadfi lahayd waa xadfan yahay oo wuxuu noqon lahaa walyaskun walyaskun ficligaa mudaaricee laamuamarka la geliyay wowda cadfi lahayd wowdii baaqi weeyaane macduuftii ay cadfi lahayd ayaa xadfanoo walyaskun walyaskuntaa macduufka ahee xadfan macmuulkiisaa baaqi ah oo macmuulkiisa baaqiga waa zawjukada faacilka ah faacilkii ayaa la baaqi yeele ficligiina waa la xadfay ficligaa macduuf aha xarfulcadafkii iyo macmuulkii ayaa isku soo haray wa zawjuka wowda iyo zawjukada dhexdoodana waxaa ka xadsan caamilka macduufka ee la cadfayey oo walyaskun zawjuku ahna lahaa oo aad arrinta aad sida leedahay wa zawjukadaba maad ku cadaftay damiirka mustatirka ee uskun ku qarsoon ilaa uskun ficlu amar weeyaane faacil ayaa ku qarsoon damiiru fasli damiiru faslina waa la hayaayo antaa faslinaysa mar haddii la fasliyo damiiru rafca fasli loo hayo weeyaane wزوجka alwaaw xarفu caطفi زawجka macduufu calى ضamiir اmustatir fii uskun uskun damiirka ku asturan ayaa lagu cadfay sidaa maaladahay maxaa loo leeyaha caamil maxduufi ayaa ku camalfalaya wahmi xun ayaa soo baxaya haddii sidaa la yidhaahdo wahmiga xun muxuu noqonaya he ficlu amar ismi daahire ma rafciyo ficlu amar ismi daahire ma rafcin karee damiir buu rafciyaa weligii mustatir iyo barid inkuu doonaa ha noqdo damiir ficlu amarkan calaa siiqati اlamar ku sugan in la yidhaahdo zawjaka ismigaa daahirku rafcinaya wax la ogol yahay maha mar hadduusan rafcin karin ismi daahir ah ismiga daahirka waxaa rafcinayaa ficli meesha ka cadfan ficligan ayaana ficligaa kale ku cadfan oo labada ficli ayaa isku cadfan sidaa ayuu u wadaa musanifka waka walfaau faaqatu xdafuu faada in la xadfaa suurowda maca maa shay micii in lala xadfo cadafad ay cadaftay fa'dii iyo waxay cadfaysay in isla xadfaa suurowdaa walwaawu wawna in la xadfaa suurowdaa id wakti la xadfo laa labsa wax shaki labsi wax la yidhaahdaa usan jirin oo la garan waayin wahiya wawda infaradat waxay la keliyowday bicadfi caamilin caamil cadafkii walyaskuntii weeyaane caamilka oo musaalin la xadfay caamilka oo qad baqiya baaqi noqday macmuuluhu macmuulkiisii zawjuka ayaa baaqi ahoo jooga dafcan ficli maxduufuu tacliilinaya wainamaa lam yujcal ilmawjuud kan joogaa waa zawjukadani macduufan lagama yeelin oo zawjuka inta macduuf laga dhigo kaa hore macduuf calayhimaa looga dhigay damiirka mustatirka ah wainamaa lam yujcal ilmawjuudu macduufan kan joogaa macduuf lagama yeelin dafcan reebitaan darteedaan looga yeelin liwahmin ismoodtiin ayaa la reebayaa wahmiga oo u tuqiya laga baqay oo ficlu amar baa ismi daahir ee rafciya wahmigaasaa la diidan yahay waka waxadfa matbuucin badaa huna stabix wacadfuka alficla cala alficli yasix wastabix bannee xadfa matbuucin mid la raacay xadafkii matbuuca oo badaa daahiray hunaa halkani wacadfuka adiga cadafka alficla ficli aad cadafto cala alficlina aad ku cadaftaa yasixu waa asaxaya halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka laba arrimood baydka misraaciisa hore wuxuu kaga hadlay macduufu calayhiga in la xadfaa ma bannaan yahay macduuf in la xadfaa waa aragna waa bannaan yahay wowda iyo wowduu ku bannaan yahay macduufu calayhiga in la xadfaa ma bannaan yahay kii wax lagu cadfi lahaaba way bannaan tahay halkanayna ku bannaan tahay hunaa hunaaka hunaa wuxuu ku wadaa fa'da iyo wowday ku bannaan tahay ilaa fa iyo wow baan haynayey xuruufulcadafka kale kuma bannaanee fa'da iyo wowda waxaa ku bannaan ayaga iyo wixii ay cadfayeenoo macduufka ahaa in la baaqi yeelo macduufu calayhigiina liiska xadfo way bannaan tahay bishardi waa inuusan labsi dhacaynin ee la garanayo waxaadfa matbuucin badaa badaa waa in la garanayo waxaa ka mid a afalam takun aayaatii tutlaa calaykum calaa ariiqi zanakshari zanakshari ayaa wuxuu leeyahay waxaa jirtaa hamsada istifaamiyada sadrulkalaam bay leedahay sideedaba xarfulcadafkana sadrulkalaam buu leeyahay haddii ay isdaba dhacaan sida loo kala horumarinayo fa'da iyo wawda iyo tumada saddexdaa xarfulistifaamka laga horumariya fa'da iyo wawda iyo tumadana waa la dambaysiiyaa wax ka xadfan kalaamkaana lama arko jumhuuru naxwiyiin waddadaasay marinayaan zabakshari wuxuu leeyahay oo macnaha miaalku wuxuu noqonayaa afalam takun aayaati tutlaa calaykum auma idaa maa waqaca aamantum bihi iyo wixii lamida wax ka xadfanna kalaamka male zabakshari wuxuu leeyahay maya maadaama hamsatulistifhaamkana sadrulkalaam ay leedahay xarfulcadafkana sadrulkalaam leeyahay hamsatulistifhaamkani xarfulcadafka in la dulgeliyaa maba banaano mar hadduusan bannaanayn maadaama ay sadulkalaam labadaba wada leeyihiin hamsatulistifhaamkani wuxuu ku jiraa macduufu calayhi xadfan fa'dan iyo wawdan iyo humadana waa xarfulcadafoo waxan dambe ay cadfayaanee macduufka ah waxay ku cadfayaan hamsatulistifhaamka wixii uu ku jiray xadfana oo macduufu calayhigii baa xadfan oo afalam takun aayaati tutlaa calaykum waxay ahaan lahayd buu leeyahay afalam takun waxay ahaan lahayd akafartum miyaad gaalowdeen niman yahown falam takun aayaatii tutlaa calaykum ama aatadkum aayaatii aayadahaygii miyaa idin yimid lam takun tutlaa calaykum dushiina laydinkuma aqrinin miya ama ajahiltum ma jaahil baad ahaydeen waxba maydaan ogeen miya lam takun aayaatii afalam falam takun aayaatii tutlaa calaykum yani wuxuu ku wadaa hamsadaasi jumlay ku jirtay hamsatulistifhaamka jumladii ay ku jirtaa macduuf aha macduufu calayhi ahayda waa la xadfay fa'dan iyo wawdan iyo humadan waxa ka dambeeyaana macduuf weeyaanoo waxaa macduufu calayhi ah waxaa xadfan sidaa ayuu ku wadaa musanif muxuu ahaa dabakshari jumhuuru naxwiyiin waxba kama xadfanay leeyihin jumhuur muxuu ahaa naxwi ha waxba kama xadfanay leeyihin laakiin sideedaa waxay u ogol yihiin macduufu calayhi in la xadfo haddii daliil loo hayo waka waxadfa matbuucin wastabix banneeni yahowni xadfa matbuucin mid matbuucee la raacayo macduufu calayhi buu ujeedaayey xadafkii bannee hunaa halkan ku bannee wa cadfuka adiga haa misraaca dambena wuxuu ka hadlayaa laba ficli in laisku cadfaa bannaan laba ismi in laisku cadfaa way bannaan tahay waa arrinkan kasoo hadlayay laba ficli in laisku cadfaana way bannaan tahay bishardi labada ficli zamanka waa inay ka itixaadaan waa inay xagga macnaha maadi ka wada yihiin ama mustaqbal ka wada yihiin ama dalab iyo amar ka wada yihiin walow lafdigooda yuusan iswaafaqin hadduu doono lafdiga hadduu iswaafaqeen laba maadi ay yihiin aan laba sahli oo qaama zaydun waqacadda haddii la yidhaahdo oo qaamo iyo qacadda la isku cadfo laba ficli maadi sidai ay u yihiin alla sahli haddii laba mudaaric ay yihiinna lamid weeyaan laba amar haddii ay yihiinna waa sahli waxaa suuroobi karaa iyagoo lafdigooda uu isdabamarsan yahay oo maadi iyo mudaaric kale ah laakiin macnahooda hal dhan loo wada wado oo maadi loo wada wado ama mustaqbal loo wado in la isku cadfaa way suuroobi kara macnaha ficliga maadibaa mustaqbal macnihii loo wada mudaaric in lagu cadfaa suuroobi kara ama mudaarica macnihii maadi loo wada in la isku cadfo way suuroobi kara yaqdumu qawmahu yawma alqiyaama faawradahum nnaara aayada yaqdumu waa ficil mudaaric faawrada ayaa lagu cadfay oo ficil maadi ah ficliga maadi ayaa macnihiisa mustaqbal loo wadaa ilaa weli kuba usa aroorini faawradahum nnaara sidaa labada ficli macnahooda mustaqbal hadduu u wada yahay waa la isku cadfi karaya lafdigoodaba ha iskhilaafsanaado oo maadi iyo mudaarica kale ah تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا حقيقة عفنتها جعل أو جواب الشرطية إن شاء أنت هو شرطية شاء فعل الشرطي ويا جعل فعل ماضي محل الجزمية له جواب الشرطي أويا ويجعل ومضارع يا الغصو عطفي جعل ذا ماضي معناه هذا مستقبل واحد ما دام جواب الشرطي أي هي yajcal maadaama ay isku wakti noqdeen oo mustaqbal ay wada noqdeen in sidaa la isku cafaa waa bannaantay sidaa ayuu jira وcadفka adiga cadفka alفiعل فiعli aad cadفto calى الفiعli aad ku cadفtaa yaصix wuu asaxaya واcطف calى اsمin شhibهi فiعli فiعla وacagسan اstacmil تjidhu sahلا واcطف cadفay calى اsmin ismiga oo shibهi فiعli فiعli shabahay فiعla فiعli ku cadف وacagسan واstacmil اsticmaal cagسan cagsina اsticmaal tajidhu waxaad ku ogaanaysaa hlan mid fudud inuu yahay laba ismi in laisku cadfaa waa bannaan tahay laba ficli in laisku cadfaana way bannaan tahay shardiga haddii la helo zamanku ay ka itixaadaan weeye ismi iyo ficli in laisku cadfaa ma bannaan yihiin oo ismi macduufu calayhi inta laga dhigo ficli lagu soo cadfo ama ficli macduufu calayhi inta laga dhigo ismi in lagu soo cadfo way bannaan tahay bishardi ismiga marka uu macduuf noqonayo ficli lagu cadfayo ismiga waa inuu ficli shabahaa oo ismiga sidee ficli ku shabahaya wasfi waa inuu yahay ismiga macduufu calayhi marka uu noqonaya ficli lagu soo cadfayo ficliga waa inuu ismi shabaha oo ficliga waa inuu shabiihun lilismi yahay sidee shabiihun lilismi u noqonaya mawdic ismi uu dhici lahaa waa inuu dhaw macnaha way bannaan tahay ismi iyo ficli in la isku cadfo waa hadduu ismi hadba kan dambeeya kan hore shabaho ficliga dambeeya hadduu ismiga lagu cadfayo shabaho ama ismiga dambeeya haddii ficliga lagu cadfayo u shabaha waa bannaan tahay sidaas faaharna bihi naqcan ayaa aya qur-aan wlcaadiyaati dabxan falmuriyaati qadxan falmugiiraati subxan falmugiiraati waa ismi faacilay garo faaharna ficligaa ku cadfan ficligan aharna a macduuf weeyaane waxaa wuxuu ku cadfan yahay macduufu calaygiisa ismiga ah ismiguu shabahaya oo sidee u shabahaya maya ismigaa ficliga shabahaya sidee u shabahayaa silo weeyaan waa ismi faacilo weliba silo dhacay ismigaa ficli shabahay in laisku cadfaa waa bannaan tahay cagsi oo ismi ismi in ficli lagu shabahaana way bannaan tahay isna waka yawman yubiiru caduwa huwa mujna acdaan yastaxiqu lmucaabira wax saasa adigu baytu shaacir ahaa faalfaytuhu yawman yubiiru caduwahu wamujrin cadaa'an yastaxiqu lmucaabira faalfaytuhu ninkii waxaan ku yaqiiniyey yawman maalin yubiiru inuu halaagayo caduwahu cadowgiisuu halaagaya wamujrin wamujriyan buu ahaaye baydka darti ayuu sida u yahay wamujriyan mid socodsiinaya inuu yahay cada'an cadiya socodsiinaya cadiyada oo yastaxiqu mudane almacaabira maraakib in lagu qaado maxalu shaahidka waxa weeyaan wamujriyan ayaa macduuf ah macduufu calayhigiisiina waxa weeyaan yubiiru caduwahu yubiiru baasaa macduufu calayhi ah waayo yubiiru waa mafcuulu haani oo alfaa ay leedahay mafcuulu haanigana maxalu nas buu yaallaa iyo mawdac ficli buu mawdac ismi buu yaallaa in sidaa loogu cadfa waa bannaan tahay waka baata yucashihaa bicadmin batilin yucashihaa bicadmin batilin yaqsidu fi yaqsidu fii asuuqihaa wajaa'irinna waa baytu shacir asna baata wuxuu ahaaday ninka yucashiiha gabadha mid ku cashasiinayo bicadbin seef baatinin goynayo seef buu ku garaacaya yaqsudu yaqsidu dhexdhexaysanayo fii asuuqihaa lugaheeda yacni si fiican buu u goyni wajaa'irin marna ku joor samaynayo si fiican u goynaynin buu ujeedaa maxalu shaahidka waxa weeyaan yaqsidu bicadbin baatini yaqsidu fii asuuqihaa wajaa'irinta yaqsiduda ayay ku cadfan tahay yaqsidudaa ismi shabaahdo waxay ku shabahdeen nacti weeyaanoo ismi bay nacti ka tahay waka wacdif cadafay cala smin ismiga oo shibihi ficli ficli shabahay ficlan ku cadaf wastacmil cagsan cagsina isticmaal tajidhu waxaad ku ogaanay sahlan mid fudud inuu yahay albadlu hada maxaluhu wamabxahu ataabicu lmaqsuudu bilxukmi bila wasidatin huwa lmusamaa badalan مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعضف ببل وذلك إغراب سوء قصدا صاحب ودون قصد غراض به صلب كذره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذنا من الندى الطابع طابع المقصود لولا قصدي بالحكم حكم كلولا قصد بلا واسطة أدحين الآن لولا قصدي هو كالمصمى كاللغو مقعابه ويا بدلا بدل لغو مقعابه بدل طوابع ذكي أدنبيه ويانا الشراب wuu tacriifiyo wuxuu yidhaha bedel waxaa la yidhaahdaa taabic xukumka loola qastayo waasita la'aan taabic marka uu yidhaahdo tawaabicdoo idil baa soo wada geli almaqsuudu bilxukmi marka uu yidhaahdo xukumka asagaa si gaar ahaaneed lagula qasti tawaabicdii kale oo dhan ayaa bixi ilaa bal oo bacda alkhabari almusbat أو بعد الأمر دبا دعضي موية أو بل بعد الخبر المثبل هدي أي دبا دعضو أما بعد الأمر أي دبا دعضو شالي وحنكوسو مري حكم كماشا يلا معضوف أيا قادنا يا معضوف عليه كان كالمسكوت عنه بالنغني هذا معضوف كالضمبع يا حكم كاللولا قصد يا يباشا قداشا إذا قروا بلا واسطة المركب إلى هذا بشي بابعي إلا بل باود حيسا تابعة يا مطبوعة عضف كمركب يجوه بدل كسي واحد دحيا الله بحركو الطابع طابع المقصود لولا قصدي بالحكم حكم كاللولا قصدي بلا واسطة ودحيا الآن هو كاسي المصنى كان لغو مقعابه ويا بدلا بدل لغو مقعابه مضا مطابقا يلفى ولا أغاني يا بدلك مطابقا من وافقا لغو أغاني أو بعضا بل لغو أغاني أو ما شيء بل لغو أغاني يشتمل شملين أيوه عليه بدل كشملين أو كمعضوف مثل عطفين ببل بل أو كان لغو عطفين لغو أغاني وذاك بل سيده كلاه عزو النسبة للإضراب إضراب النسبة إن قصدا إن صاحبها هدي أولا صاحبه ويان قصدا قصد هدي أولا صاحبه ودون قصد وغرض غرض ويان غرض كأوصل بالحكم حكم كالسيب به بسببه الوسيب دون قصد قصد الآتي حال إليه وذلك كزره زيارة خالدا خالد زياره وقبله دنكو اليدك عن دنكو واعرفه أقونسو حقه حقي أقونسو وخذ قاضو نبلا ليبب قاضو مدى من دي قاضو يعني وحو ليهي بدل ك... بدل تعريفتي سي ايو صور شيء اقسامتي ايو شيء يا لح قيب ايو بدل كو قيب صبا لح لا قيب وحويان بدلوا الشيء من الشيء بدلوا البعض من الكل بدلوا الاشتمال بدلوا الغرض بدلوا النسيان بدلوا الاضراب لح لا ايو النظر لح لا وحي كليهم بدلوا شيء من الشيء بدلوا المطابق بدل الكل من الكل سدحاس واسكو شيء يا يعني مقعيده ومترادف وهل شيء بين مقع وديهين بدل شيء من الشيء بدل بدل الكل من الكل بدل المطابق سدحا يا اسكو معناه waxa la yiraahdaa bedelka iyo mubadalo minhuga isku wax marka ay ku dhacanayeen oo kala badnayn bedelka dambe wuxuu ku dhacayaa mubadalo minhuga wixii uu ku dhacay oo dhan asagoo waxba ka tegin كوحل يرى هذا بدل شيء من الشيء أما بدل المطابق أما بدل كل من الكل مثال كنا وحو نقول كان يا إيه جاء زيد أخوك أو زيد يا أخوك هل ذات لو ذي يرى هذا هل ذات قوة معايا لبعض وحويان بدلوا البعض من الكل بعض إن بدلوا كل اللي بدلوا وبدل كأيا وحو يا بعض أما قيد مبدلوا منه كان واقع وكله bedelkan bacdiga ah bacdigii yaraa ha noqdo bacdigii bataha badanaa ha noqdo ha isla ekaadeen farqi male sida akaltu rakiifa nisfahu akaltu rakiifa rakiifkii waan cunay nisfahu niskiisaan cunay ama uluahu ama ulutayn kaana bedelu bacdi min alkulli baa la yidhaahdaa ka saddexaad waxa weeyaan bedeluishtimaal bedelulishtimaali isku dhex jirida bedelkii weeyaan oo bedelkaa mubadelu minhuga ku dhex jira ama mubadelu minhugaa bedelka ku dhex jira waxaa lamid yahay hadday isku dhex jirine waxoogaa tacalluq iyo irtibaad oo kulli iyo bacdi aan ahaynay isku leeyihiinna waa lamid iiduna sida suliba zaydun thawbuhu suliba zaydun zayd waa la xaday waa la siibay thawbuhu maradiisiyaa laga siibay thoobku waa bedel zayd buuna bedel ka yahay zayd iyo thoobka nisbada udhexaysaa waxa weeyaan zaydkaa thoobka ku dhex jiray oo mubadelu minhuga ayaa wuxuu ku dhex jiray bedelka bedelka mubadelu minhu hadduu ku dhex jiraana waa lamid kaana waxaa la yidhahdaa badelu ishtimaal kan afraad waxa weeyaan bedelulgarad kan shanaadna bedelu nisyaan kan lixaadna bedelulidraab saddexdan dambe way isu yar macna dhow yihiin hal misaal baana ku suurooba farqi yarna waa leeyihiin bedelulgarad waxaa la yidhaahdaa shay inaad ku hadasho adigu aada doonaysa ayaa carabka wuxuu kaaga dhacay shay kale markii uu ku dhacay ayaad ka bowday oo kii maqsuudka ahaa ee doonaysa ayaad ku bowday kaa badalo kalad baa la yidhaahdaa waa sida jaaa zaydun inaad tidhaahdaa doonaysa carabkii baa wuxuu kaaga dhacay camar jaaa zaydun baa doonaysa inaad ku hadasho jaaa camrun buu carabkii ku dhacay waad ka bowdaye zaydun baa tidhi jaaa camrun zaydun kaa waxaa la yidhahdaa bedelualad oo bedelualadka carabku ku saabsan yahay ee wax qalbiga jira ma aha bedelunisyan qalbiguu ka yimaadaa oo waxa weeyaan zayd inuu yimid inaad ka warantaa dooni ama camar inuu yimid ha zayd inuu yimid inaad ka warantaa doonaysa waxaad halmaantayba wixii yimid ma zayd buu ahaa ama camar buu ahaa camar inuu ahaaba bay kula noqotay waxa yimidba camar inuu yahay ayay kula noqotay waxaad tidha jaa camru camar waa yimid markaad ku hadashay kadib baad garatay inaad khaldan tahay zaydu zayd baa yimid kaana waxaa la yidhahdaa bedelunisyan oo bedelunisyan qalbiguu ka yimaadaayo waa wax qalbiga ka soo fulay bedelulqaladkana waa carabka oo keliya bedelulidraabka labadaba ukasbaad ugu hadashay oo wax nisyaan iyo qalad oo meesha yaalla ma jirin jaa zaydun baad ukas ugu hadashay kadib waa waxaa kuu daahiray camar inuu yimid inaad ka hadasho zaydna aad ka wareegto jaa zaydun camrun oo camar wareegan dambeed ku wareegtay u qasad weeyaan zayd markii aad ku hadlaysayna qasad baad ugu hadashay kaana waxaa la yidhaahdaa bedelulidraab saddexdan dambe ee bedeluqaladka iyo bedelunisyaanka iyo bedeluidraabka way isku yar dhow yihiin waxoogaa farqigaa yarna waa u dhexeeyaa kadibna musanif waa miisaan mudaabiqa yunfaa waa la ogaanayaa mafcuulu haanigii weeyaan mudaabiqan mafcuulu awalkiina naa'ibulfaacilka bedelku u noqonaya yunfaa waa la ogaani huwa bedelka mudaabiqan mubedelu minhuga mid la-eg ayaa lagu ogaani oo bacdan qayb inuu yahay ayaa lagu ogaani mubedelu minhuga bacdi ka mida inuu yahay ow maa shay baa lagu ogaani yashtamilu shamlinaya calayhi mubedelu minhugaba shamlinayo oo ka koobaya ama yashtamilu bedelku ee mubedelu minhugu uu shamlinaya calayhi bedelka uu shamlinaya labada way ka suurowdaa aw ka macduufin mid la cadfay bibal bal mid lagu cadfay oo kale ayaa lagu ogaanay oo bal oo bacda alihbaat ama bacda alamar taallay cadafkii ay faa'iidayn jirtay ayuu kaleu faa'iidayni bedelka oo ah idraab macnihii hore in laga wareega macno kale lagu wareegay sidaasuu u jeedaa aw ka macduufin mid la cadfay bibal bal lagu cadfay oo kale ayuu faa'iidayni ayaa lagu ogaani wadaa waczu nisbe daa kan dambe idraabka faa'iideeyey macnaa bibal ka la mid ah waxaad u nisbaysaa lilidraabi kii hore in laga wareegay kan dambe loo wareegay u nisbee in saaxiiba haddii uu la saaxiibo weeyaan qasdan ujeeddo iyo ukas haddii uu la saaxiibo saaxiiba haddii uu la saaxiibo oo ukas baad kan hore ugu hadashay kan dambena ukas ayaad ugu hadashay sidaasi idraab baa la yidhaahdaa wa duuna qasdin wa qaladun qalad weeyaan qaladka oo suliba xugumka la siibay kan horaa laga siibay bihi bisababihi bedelka sababtii ayaa lagu siibay duuna qasdin qasad la-aantii xaal uu yahay nisyaankii buu ka tegay ee garo ku inuu miaaliyey ka zurhu khaalidan waqabilhu zur ziyaaro hu ninka ziyaaro khaalidan khaalid ziyaaro badalulmutaabiqii weeyaan oo hu'da iyo khaalid isku waxbay ku dhacayaan iyagoon kala badnayn mutaabiqii wey zur ziyaarohu ninka ziyaaro khaalidan khaalid ziyaaro waqabil dhunko hu ninka dhunko alyadaa gacan dhunko bedelulbacdi min alkulli weeyaan oo yadu bacdun min alrajul waa qayb ninka ka mid ah wacrif aqoonso hu ninka aqoonso xaqahu xaqiisa aqoonso bedeluishtimaalkii weeyaan oo xaqa iyo rajulka irtibaad iyo tacalluq bay isku leeyihiin bikayri alkuliyati waaljus-iya iyagoon qaybna kala ahayn kullina isu ahayn yay isku xihan yihiin bedelishtimaalki wey wakud qaado nablan leebab qaado mudan mindiye qaado bedelulgalad bedelunisyan bedeluidraab saddexdaba miaalkan ayaa ku suuroobaa oo hud nablan nablan ukas ayaad ugu hadashay kadib ayaa waxaa kuu muuqatay inaad ka wareegto oo muddan aad ku wareegto kaa bedeluidraab wey maya waa halmaantay oo ninka wixii aan amri lahayd oo inaad amarto aad doonaysa nabli inuu yahay ayay kula noqotayba hud nablan marka aad ku hadashay kadib baa waxaad garatay waxaa amri inaad amarto ninka aad doonaysa inuusan nabli ahayn mudda muddan yahay muddan baad ku hadashay kaana waxaa la yidhaahdaa bedelulgalad mayba waxaan wadaa nisyaan maya waxaad doontay hud muddan inaad tidhaahdo carabkaa wuxuu kaaga dhacay nablan kaana bedelulgalad wey ومن ضمير الحاضر ظاهرا لا تبدله إلا ما إحاطة جلاء أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك فتهاجك استمارا walaa tubdil ha bedelin aaahira aahir ha bedelin min damiiri alxaadiri haka bedelin laa tubdilhu haka bedelin ilaa maa shay mooye jalaa muujiyey ixaaatan ixaada wixii muujiyo mooye aw iqtadaa keene bacdan aw ishtimaalan keene wadalika ka inaka adiga ibtihaajika faraxaada istamaala qulubtu iilaya wy halkana wuxuu ka hadlayaa asmaada sida loo kala bedelayo bedelku asmaada iyo afcaasha labadaba wuu galaa afcaasha wuu soo wadaa asmaada sida loo kala bedelayo laba ismi oo daahire in la kala bedelaa jaa-is weeyaan mutlaqan wax loo shardinayaa lama arko ismi daahira ismi daahir in laga bedelaa waa jaa-is waa kow laba damiir in la kala bedelaa laa yajuuzu mutlaqan damiir ayaa damiir laga bedelayaa wax banaan ma aha mutlaqan kuufiyiin baa meelo yar banaynaya laakiin sida raajixa damiir damiir in laga bedelaa laa yajuuz wax banaan maaha daahir iyo damiir in la kala bedelaa bal ka waran daahir iyo damiir daahirka inuu mubadelu minhu noqdo kan wax laga bedelayaa daahirka inuu noqdo damiirkana bedel noqdaa laa yajuuz mutlaqan daahirka mubadelu minhu inuu noqdo daahirka in wax laga bedelo damiirkana bedel noqdaa laa yajuuz wax banaan maaha taasi sidaa cagsigeeda damiirka inuu mubadelu minhu yahay daahirkana bedel noqdo damiirka damiirulgaybe haddii uu yahay jaa-is weeye mutlaqan damiirulgaybe hadduu mubadelu minhu noqdo liawalinaa u noqotay iyo wa aakhirina bedelku bedelu kulli min alkulli haddii uu yahay shumuul waa inuu sidaa u faa'iideeya bedelu bacdi iyo bedelulishtimaalna waa la ogol yahay labadaa saddexdaa waxaan ahayn damiirulmutakalim ama damiirulmukhaaab mubedelu minhu inuu noqdo ismi daahirina laga bedelaa lama ogola sidaa ayuu u jeedaa warkaa owcadanii bisijni walaadaahimi rijlii farijlii shafnatulmanaasimi ayaa baytu shaacir awcadani wuxuu iigu goodiyey ninka bisijni xabsi iyo waladaahimi xarka ad adagoo bira inuu igu xidho oo madmadow awcadanii ya-da mafcuulu bihiibuu ka bedelay rijlii lugtayda u goodiyey fa rijlii lugtayda shafratulmanaasimi gomadaheeda mid ay sugan yihiin weeyaan macnaha ima yeeli karuu u wadaa waka ومن ضمير الحاضر ولا تبدل من باب الاشتغال ويعني ولا تبدلها بدل الظاهر ظاهرها بدل من ضمير الحاضر ضمير الحاضر هكبدل متكلم يا مخاطب ورايه لا تبدله هكبدل إلا ما شيء موجي جلا موجي إحاطة إحاطة موجي بدل كل من الكل ويان إحاطة ولا موجي أو اقتضى كيني بعضا بعض ما كيني أو اشتمالا أما شمل كيني وبدل اشتمال لغضي كإنك ابتهاجك استمالة بدل الاشتمال كيبو مثالي كإنك عادقا نيوني ابتهاجك فرح هذا استمال قلوبته إيريا أو إنك كافتاس مبدل منه ابتهاجك أيوك بدلي بدل الاشتمال ويانو ابتهاجك أي روح تعلق ارتباط بغير الكلية والجزئية اسكوليين وبدل المضمن الهمزة يلي همزا كما ذا سعيد أم علي وبدل المضمن كي ضمنسنا الهمزة أبو بدل المضمن كي لا ضمنسية الهمزة همزة لا ضمنسية بدلك يلي وحو لحيرسان يا همزة الهمزة لحيرسان وذلك كمان أحد كيف أذان كنوية سعيد سعيد مية أم علي مية علي بح هل كان نوث وكاظل إياه اسم اسم الاستفهام هدي واحد لقى بدله اسم الاستفهام أي اسمي كلا لقى بدله اسمي يعني اسم الاستفهام كاستفهام بفائدين اسمign dambe aad ka bedelayso waxaa laazima hamsatulistifhaam inaad geliso waa laazim ismigii hore hamse muusa wadanin isagaaba ismulistifhaam iska aha ismigan dambead ka bedelaysaa hamse inaad gelisaa waajiba sida man qaama mantu waa ismulistifhaam azaydun am camru waa inaad tidhaahdo man daa ninkan kee yahay asaciidun am cali hamzatu listifhaam inaad gelisaa waajib waxaa lamid oo musanifka uusan sheegin ismu shardi haddii aad ka beddesho ismi ismiga aad beddelaysee dambe in shardiya inaad gelisaa waajiba man yaqum in zaydun wa in camru waa inaad tidhaahda oo macnaha ismu shardi haddii aad wax ka beddesho in shardiyaha bedelka inaad gelisaa waajiba sida istifaamka oo kale wabadlu mudamani kii la dimnisiiye alhamza hamze la dimnisiiye bedelkii yeli wuxuu la xidhiidhsanayaa hamzan hamze ayuu la xidhiidhsanay wadalika kaman axadkeebaa daa ninkan uu yahay asaciidun saciid miya am caliyun sawa cali wayubdl اficlu min alficli kamaa yasil ilayna yastacin binaa yucan wayubdl اficlu ficli baa la bedeli min alficli ficli baa laga bedeli wadaalika kama yasil ninka gaaray ilaynaa inaga na soo gaara yastacin ninka kaalmo dalbo binaa inaga naga kaalmo dalbaa yucan waa loo kaalmay ismiga bedel sida uu u galo si lamida ayuu ficligana u gelaya oo ficli ficli in laga bedelaa way bannaan tahay ficli mubedelu minhu inuu noqdo bedelkiisana ficli uu yahay way bannaan tahay waman yafcal dalika yalqa afaama yudaacaf lahu lcadaab waman yafcal ficlu shardigii weeyaan yalqana waa jawaabu shardigii oo jasmisan oo calaamatljasmada xadfu xarfilcilla ay tahay yudaacaf jawaabu shardiga ayuu bedelka yahay yalqa afaaman ayuu la kulmayaa yudaacaf lahu lcadaab ayaa loo laablaabay wata wayubdelu waa la bedeli alficlu ficli baa la bedeli min alficli ficli baa laga bedeli wadaalika kama yasil ninka gaara ilayna inaga na soo gaara yastacin ninka kaalmo dalbo binaa inaga naga kaalmo dalba yucan waa loo kaalmaynaya wallahu aclam sala allahu calaa الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وللمنادى النائي أو كالنائيا وأي وآكذا أيا ثم هيا والهمز للداني وهو لمن نذي ويا وغير والد اللبس الجريد وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله قول المعرف المنادى المفردا على الذي في رفعه قد عهد وانضماما ما بنوا قبل النداء والمثل ذي بناء جددا والمفرد المنكور والمضاف وشبهه سبعادما خلافا ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن وضم إن لم يلل ابن عالما أو يلل ابن عالم قد حتم النداء هذا محله ومبحثه walilmunaadaa munaada ayuu u sugnaaday munaadihii annaa'i foga ow ka naa'i ama wax fog lamid aha yaa lafdiga yaa ayaa u sugan iyo waay iyo waa kadaa ayaa iyo tuma hayaana waa lamide walhamzu hamzaha lidaani waxa dhow ayuu u sugnaaday wawaa lafdigaana liman ayuu u sugnaaday nudiba loo oynayo ow yaa ama yaa ayaa nudbada u sugan waa waa waxaan ahayn ujtuniba waa laga fogaaday lada labsi labsiga agti ayaa looga fogaaday halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka munaada munaadaha wuxuu ka mid yahay mansuubaad mafcuulun bihi weeyaan mansuubaadka weliba yahay horey waxaan usoo sheegnay baabu mafcuulu bihi markii aan soo maraynay toddoba jeer ayaa mafcuulu bihi caamilkii in la xadfa ay waajibay toddoba jeer toddobadaa jeer mafcuulu bihiga ayaa ka mid ah وجوب حذف عامل المفعول به في سبعة من المواضع المثل وشبهه والاختصاص والنداء نداها ayaa ka mida haddaba munaadaha laba baab ayaa looga hadlaa horta munaada waxaa la yidhaahdaa nida waxaa la yidhaahdaa طalabu اlإqbaali biya aw إxdaa akhawaatiha yaa iyo walaalaheeda in lagu doono ruux inuu kugu soo jeedsado iqbaal oo inuu sii jeedado kugu soo jeedsaday keli looma jeedee mutlaqulijaaba loo jeedaa warkaada inuu dhagaysto oo keli ah haddaba laba baab ayaa looga hadlaayo baabka hore waxa weeyaan xuruufta nidaha loo isticmaalo baabka labaadna asmaada loo nidaynayo xuruufta nidaha loo isticmaalaa musanifka toddobabuu ka sheegay siddeed baa laga dhigaa hal ayuu ka tegey toddoba xaraf ayaa nidaha loo isticmaalaa toddobadaa xaraf ee nidaha loo isticmaalayo shan ka mid ah toddobadaasi waa toddobadu asaga sheegaya shan ka mid ah munaadaha fog ayaa loo isticmaalaa ruuxa loo dhawaaqaya marka uu fog yahay meel fog uu ku sugan yahay ayaa loo isticmaalaa ama fogaansho marka uu la mid yahay ma fogaan laakiin wax fog buu la mid yahay wax fog waxaa la mid noqon karayaa saahigii iyo naa'imkii iyo wixii la mid ah hamzada oo kelina waxaa loo isticmaalaa buu yidhi waxa dhow waa lafdigaana waxaa loo isticmaalaa nudbada iyo marka la oynayo oo keliya toddobadaa xaraf sida raajixa ah toddobadaba waa wada xuruuf wax isay leeyihiin xuruufu nidaha waxaa weeyaan ismulficli laakiin sida raajixa waa xuruuf ee sidaa musanifkaa u sheegay waxaase raajixa sidaa uu u sheegay weeyaan laakiin lafdiga yaaa wixii dhow iyo waxa fog labadaba waa loo isticmaalaa oo wixii dhowna yaa waa loo isticmaalaa waxa fogna yaa waa loo isticmaalaa iyo waxa fog keli looma isticmaalo sidaa ayaa raajixa nudbada waa lafdigaa waa nudba waxaan ahayn looma isticmaalo oo nudbaday khaas ku tahay nudbadana baabkeedaan gaari doonnaa insha allahu tacala waa arki doonnaaye nudbada iyadu ma waabay khaas ku tahay se xaraf kale waa loo isticmaali karaa macnaha kale fahan lafdiga waa ah nudbo mooye meel kale looma isticmaalo nudbadu se waa miyay khaas ku tahay se xaraf kale waa loo isticmaali karaya wuxuu yidhi lafdiga yaaa markuusan labsi jirin nudbo waa loo isticmaali karaa oo yaa cumaraa yaa dahraa in la yidhaahdo way suuroobi kara haddii uusan labsi jirin labsi hadduu jira se waa waxaan ahayn nudbo loo isticmaali maayo sidaa ayuu jiraa kii loo dhawaaqaya ayuu u sugnaaday munaadihii annaayi ee foga aw kan naa'i ama wax fog la mid aha yaa ayaa u sugan wa ay oo hamsada aan la midin ayaa u sugan halka uu ka tagay waxa weeyaan ayda oo hamsada loo mido oo aay la yidhaahdo wa aabaa u sugan aa oo hamsada la mido kadaa kaa ayuu la mid yahay ayaa lafdiga ayaa'ena waa la midoo waxa fog ayaa loo isticmaalaa uma hayaa hayaana waa la midoo waxa fog ayaa loo isticmaalaa waalhamzu hamze oo keligii ah lidaani waxa dhow ayuu u sugnaado azaydu akhaalidu baa la yidhaahdaa waxa dhow ayaa loo isticmaalaa waa waa lafdiga waaena waawiya alif isku taagan weeyaane xaasilun liman ruux buu u sugnaaday nudiba loo barooranayo loo oynayo aw yaa ama lafdiga yaa ayaa nudbadaba u sugan oo loo isticmaali karaya waa hadduusan labsi jirin wagayru waa waa waxaan ahayn ujtuniba waa laga fogaaday lada labsi labsiga agti ayaa looga fogaaday oo labsi haddii uu jiro waa loo waxaan ahayn nudbada looma isticmaali karo yaa looma isticmaali karo ow yaa wagayru waa weeyaan wagayru walada labsi buu anigu ii qoray sidaana ma ahay wagayru waa weeyaanoo wowga alif baa ku taagan lada labsina waa daraf sidiisa u socdo wagayru manduubin wamudmarin wamaaja mustakaaan qad yucaraf calaman wadaaka fi ismi ljinsi wlmushaar ilaa qalla waman yamnachu fansur caadilah wagayru manduubin mid loo oynaya keyrkii iyo wamudmarin damiir keyrkii iyo wamaa shay keyrkii jaa'a yimid mustaqaatan xaal uu yahay qad yucaraa in la qaawiyaa suurowdaaye faclaman ogow wadaaka tacarigaasi qalla wuxuu ku yaryahay fi ismi ljinsi iyo walmushaari lahu waa ku yaryahay waman yamnachu ninka diidaana fansur u gargaar caadilahu kaa ninka la dagaalamayo u gargaar yacni wuxuu leeyahay xarfunidaha in la gooyo ama bannaan tahay munaada xarfunidihii inta laga gooyo munaadihii keli in la baaqi yeela ma bannaan tahay ha way bannaan tahay ilaa fii sabci masaa'il toddoba mas'alayna ku bannaanayn toddobadaa mas'ale saddex mas'al uu musanif ka sheegay afarna wuu ka tegey saddexda mas'al uu ka sheegay waxaa weeyaan manduub iyo mustaqaaf iyo mudmar ismiga manduubka la yidhaahdaa wuu noo imaani doonaayo waa cumaraa iyo waa dahraa weeyaane xarfu nidaha in laga gooyaa laa yajuus ma bannaana waxaa la mid a min baabi alistiqaatha haddii la maraya yaa lallaahi lilmuslimiina oo kale isna lagama goon karo xarfu nidaha damiir in loo nideeyaba asal ma aha haddiise loo nideeyo oo samaac weeyaane qiyaas ma aha weliba damiirka loo nidaynaya waa damiirulmukhaadab oo keli ee damiirulghayba maba loo nideeyo haddiiba loo nideeyo asna yaada lagama goyni karo yaa anta oo kale weeye oo yaa abjaru bnu abjarin yaa anta anta aladii dallaqta xiina jucuta yaa abjaru bnu abjarin abjarkiina abjar ahayo yaa anta ee anta aladii dallaqta waa adigii furay xiina jucta markii aad gaajootay islaanta baa iska edid u wada anta aladii ee yaa antada weeyaan munaade in loo nideeyaa asal ma aha haddii baan loo waxaan u wadaa damiir in loo nideeyaa asal haddii baa loo nideeyo xarfu nidaha lagama goyno saddexdaa mawduc musanifkaa sheegay afar mawducna wuu ka tegey afarta uu ka tegey mawdica u hore waxa weeyaan lafdiga allaahi ah lafdiga allahi haddii loo nideeyo yaa allaahu la yidhaahdo ama yallaahu mid la yidhaahdaaba xarfu nidaha in laga gooyaa ma bannaano masale musanifkuu soo wadaa jiraayo yaada inta la gooyo miimshiran in gadaal laga dhigo allaahumma la yidhaahdo taasi tacwiid baa la yaallaayo yaadii la xadfay miim baa ciwadka ah taa uma wadee xarfu nidaha sidiisa in loo xadfaa ma bannaano iyadoon miim laga soo ciwad qaadaninoo yaa allaahudi allaahu keli in la iska yidhaahdaa ma bannaano waa mawdic afraad oo xarfu nidaha aan la goyni karin mawdic shanaad waxa weeyaan munaadaha nakirada maqsuudada ee nakirada hayrulmaqsuudada u jeeda nakirada hayrulmaqsuudada isna lagama xadfi karo oo yaa rajulan khud biyadi rajulan un in la iska yidhaahdaa ma bannaano waa mawdic lixaad mawdica mawdic shanaad mawdic shanaad weeye mawdica lixaad ee aan laga goyni karin xasunidaha waxaa weeyaan munaadaha baciid haddii uu yahay munaada fog haddii loo dhawaaqayo isna lagama xadfi karo oo meel fog ruftaagan soodka in la jiidu u baahan yahay lagama xadfi karo adigu mawaadic sidaa ayaan la xadfi karin xarfunidaha in la xadfo ayna ku bannaanayn mawaadicdaa waxaan ahayn xarfunidaha in la xadfaa waa bannaan yahay oo yuusuf oo acrid can haadaa in laiska yidhaahdo yaa yuusufu bay ahaydee yaadii laiska xadfaa way bannaan tahay sida ayuu jeedaa laba ismi bay ku yar tahay buu yidhi musanif in la xadfo xarfunidaha laga xadfo qaliil bay ku tahay labadaa ismi waxa weeyaa nakirada maqsuudada ah iyo ismuulishaara ismuulishaara yaa haadaa oo kale xarfunidaha in laga gooyaa qaliil weeyaan ma badna waxaa la mid ee nakirada maqsuudadaoo yaa rajulu isna xarfu nidaha in laga gooyaa ma badna iyan badnaanine waa la arko xadafku waa ku bannaan yahay ma badna mooye waa bannaan yahay in laga xadfo oo iyadoo laga xadfo waa la arkay iyadoo laga xadfina waxaa ka mid ah uma antum haaulaa'i taqtuluuna anfusakum antum mubtada weeyaan haaulaa'ina waa munaadaa xarfu nidihii ka xadfan yahay uma antum idinka haaulaa'i yaa haaulaa'i kubanow oo yaadii baa xadfanoo xarfu nidaa waana ismulishaaro nakira maqsuuda in laga xadfaana way suurowdaa oo yaa rajulu meesha ahay rajulu keli la iska yidhaahdo adriqna ina nacamata fi lquraa yaa maal caraba adriq madaxa hoos u dhig karaa yaa karaa karwaan shimbir magicii wey shimbir yar magicii wey karwaanow adigu madaxa hoos u dhig ina nacaamata gorayaaba fi lquraa magaalada joogtaay qaryada gorayaa ku sugan adiga madaxa hoosu waxaa loogu mahmaahaa ninkii istarafuciyo isa sarraysiye iskibriyo nin ka sharaf badanna meesha uu jooga mutawaadica yaa waxaa la yidhaahdaa adriq karaa ina nacaamata fi lqura maxalmushaahidkana waxa weeyaan karaa lafdigaa waa nakira maqsuuda xarfunidihiina waa laga gooyey munaadihii oo laga gooyey waxaa ka mid ah darci waa an falaysa bacda ishticaali ra'si shayban ilaa siwaa min sabiili daa yaa daa kanow irci waa an ircawi reebtoon irci waa an reebtoomid reebtoon falaysa ma ahaan bacda ishticaali ra'si madaxa marka uu huray shayban min jihati cinra min sabiilin wax wadda ee looma hayo ilaa sibaa dhallinyaranimo iyo mamanaan daada weeyaan maxalu shaahid wagayru manduubin manduub waxaan ahayn iyo wa mudmarin mudmar waxaan ahayn iyo wamaa shay jaa'a yimid mustakaaan xaal uu yahay mid istiqaaso la weydiisanaya waxaan ahayn qad yucaraa in la qaawiyo xarfunidihii laga qaawiyaa suurowdaaye faclaman ogow wadaaka qaawinta daaka ismulishaaraha waxaa la ishaarayo yucaraa masdarkeeda wey wadaaka tacarigaa qaawintaas qalla wuxuu ku yaryahay fi ismiljinsi ismuljinsiga nakirada maqsuudada u jeeda iyo walmushaari lahu ee ismulishaarihii ayuu ku wadaa labadaa waa ku yaryahay ha ku yaraadee mamnuuc maahe waa bannaan tahay waman yamnacahu ninka diido oo ma bannaana yidhaahdo in laga xadfo fansur waxaad u gargaartaa caadilahu kaan ninka la dagaalamayo u gargaar oo ninka ka soo horjeeda garab joogso oo waxaad tidhaahdaa war way bannaan tahay wak qabla almucarafa almunaada almufrada cala aladii fii rafcihi qad cuhida wanwin bimaama maa balow qabla annidaa waljura mujraadi binaa'in judida wabni bine almucarafa mid la macrifeeye bine almunaada munaada bine munaadihii almufrada ee mufradka ahaa cala aladii kiina ku binee qadcuhidaa la ogaaday fii rafcihi rafcihii lagu ogaaday wawiniyow indimaama maashay godaalkii banow ay bineeyeen qabla nidaa'i nida hortii ay bineeyeen walyujra ha la socodsiiyo mujraa dii binaa'in bina mid u saaxiibee socodsiinkii binaha oo judidda la cusboonaysiiyey halkanna wuxuu ka hadlayaa labadii baabee looga hadlayay munaadaha baabunidaa baabkii hore ayuu ka soo baxay oo xuruufu nidaha ah xuruufu nidaha sideed weeyaan in la xadfaana waa bannaan yahay ilaa toddoba mawdic waxaan ahayn xuruufu nidaha a mawdicii toddobaad ee hadday halmaameen wuxuu ahaa mustaq wax la yidhaahdo muxuu ahaa tacajub waxaa jira baabulistiqaasada dabadeeda wuxuu ku keeni doonaa musanifka tacajub baab tacajub la yidhaahdo oo wax lala yaabayaa loo nidaynayaa yaa lalmaa'i waa lilcushbi yaa lalmaa'i biyahan la yaabanahay weeyaan tacajubkaa in laga xadfaa xarfunidaha ma bannaana mawdicii toddobaad weeyaan oo xadafka uusan ku bannaanayn xarfunidaha xarfunidaha tiradii iyo baciid iyo qariib sida loogu kala nideeyo iyo xadaf iyo xadaf la'aan marka uu ka soo hadlay baabkii labaad ayuu bilaabay oo munaadaha looga hadlaya waa ismiga loo nidaynayo ismiga loo nidaynayaa shan ismi baa loo nideeyaa shantaa ismi waxaa weeyaan ismi mucaraf oo la macrif mufrad calama nakira maqsuuda nakira hayru maqsuuda mudaaf iyo shibhu lmudaaf shantaa ismi baa loo nideeyaa shantaa ismi marka loo nidaynayo mufradka calamka iyo nakirada maqsuudada labadaa waxaa ka dhexeeya mucaraf baa la yidhaahdaa labadaasi waa macrifo labaduba wax alla wixii macrifo ah loona nideeyo mabni weeyaan waxaana lagu binaynayaa baaburafca marka uu joogo wixii lagu rafcin jiray wax alla wixii macrifo ah haddii loo nideeyo macrifadaa waxaan farqi lahayn qabla nidaa macrifaha sii ahaado ismiga sida calamka oo kale ama nidaha laftiisa ha macrifeeyo oo nakiradii maqsuudada ahayd weeyaane wax alla wixii macrifo noqdaa mabni weeyaan waxaana lagu binaynayaa baaburafca markii uu joogay wixii lagu rafcin jiray oo xaalatu rafca haddii dame lagu rafcin jiray damihii baa lagu binayn xaalatu rafca wow haddii lagu binayn jiray wow haddii lagu rafcin jiray wowdii baa lagu binayni waa jamcu mudakaru saalime xaalatu rafca alif haddii lagu rafcin jiray waa tasniyadii iyo aliftii baa lagu binaynayaa wax alla wixii lagu binay wixii lagu rafcin jiraa lagu binayn waa hadduu macrifo yahay macrifadana waxaa soo gelayaa qabla niddu macrifo sii ahaa sida calamka mufradka ah ama nidaha ayaa macrifeeyo waa nakiradii maqsuudada ahay bishardi wax idaafo ama shibhul idaafo la yidhahdaa meelaha waa inayna ka soo dhowaanin sidaa ayuu u wadaa musanif baydka labaadna wuxuu ku sheegay ismigan loo nidaynayaa qabla nida hadduu mebni ahaa ka warran waagii horuu mebniba sii ahaa maantaad u nidaysay maxaa la samaynayaa binihiisii hore sidiisiiba u haysanayaa bina cusubna waad ku niyooni binahan cusubna bina mujadad ee weeyaane wixii taabicee asagaad ka raacini ama maxalkaad ka raacini haddii aad doonto maala siiba weyhi baad u nidaysay siiba weyhi mabni weeyaanoo kasru ku binaysan yahay isagoo kasre kusii binaysnaa baad u nidaysayoo yaa siiba weyhi kasrihiisii sidii baa loogu binayni dama muqadareena waa ku binaysan yahay ilaa mufrad calame weeyaane taabica aad dabagelisaa laba dariiqaa kuu bannaan damaha muqadarkaee binaha inaad ka raacisaa waa bannaan tahay maxalu nas buu yaallaaye maxalu nasbada inaad ka raacisaana way bannaan tahay yaa siiba weyhi alcaalimu alcaalima labadaba waa kuu bannaan tahay walyujra mujraa dii binaa'in judidana sidaa ayuu u wadaa bina cusub sidii loola dhaqmi jiray ha loola dhaqmo macnaha binaha cusub ee wuxuu soo wadaa baabu maa ufrida ayuu musanifka keeni doonaaye binaha cusub wixii la saaro waxaa bannaan fii bacdi alaxyaan binaha in laga raaciyo binaha laftii raaci maayo laakiin binada xarakadiisii saarnayd in la iska raaciyo taabica ayaa bannaanoo alcaalimu la yidhaahdo maxalka in laga raaciyo la nasbiyaana waa bannaan tahay wabni bine almucarafa kii la macrifeeye bine almunaada munaada bine almufrada ee mufrada cala aladii kii ku binee qad cuhida lagu ogaaday fii rafcihi rafcihii wixii lagu ogaaday ku binee wanwi niyo indimaama maa shay godaalkii iyo damoontii damoonkii banow ay bineeyeen qabla nidaa'i nidaha hortii wixii ay bineeyeen damihiisa niyow damo inuu ku binaysan yahay waliyujra ha la socodsiiyo binahaasi la niyooday mujraa dii binaa'in bina mid u saaxiiba meeshii la socodsiin jiray binaha oo judida la cusboonaysiiye sidii loola dhaqmi jiray ah loola dhaqmo والمفرد المنكور والمضاف وشبه انصب عادما خلافا وانصب نصب المفرد مفرد نصب مفرد كي المنكور للنكرية والمضاف مضاف بالنصب وشبهه مضاف وحا شبهنا نصب عادما حالات هاي مدواية خلافا خلاف بواية يعني وحو ليه اسمي قال لوني ديا وحان إذا شن قيب مدن بلنقنية مفرد علما نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة مضاف شبه المضاف shantaa ismi laba ayuu soo sheegayo wuxuu yidhi wax alla wixii lagu rafcin jiraa lagu binayni waa mufradka caalamkaa iyo nakirada maqsuudada labadaa wax alla wixii lagu binayn jiray baaburafca markii ay joogeen ayaa lagu yaa wixii lagu rafcin jiray ayaa lagu binayni saddexda soo hadhay waa nakira hayru maqsuudaah walmufrada almankuura kan uu ku wado weeyaane nakirada hayru maqsuudada mudaaf iyo shabiihun bilmudaaf saddexdaa mucrab mansuuba weeyaan mucrab weeyaanoo la binayni maayo waana mansuubo waa la nasbinayaayoo mafcuulu bihinnimay ku nasbisan yihiin walmufrad almankuura mufradka la nakireeyey wuxuu u wadaa nakirada hayrulmaqsuudadaah sida yaa rajulan khud biyadi nin gaar ahaaneed looma wado ninkuu doonaaba ha noqdo yaa rajulan ninow ninkaa doontaaba noqe khud biyadii gacanta i qabo nakira maqsuudaa la yidhaahdaa mudaaf ismi baa la idaafeeyo mudaafu ilayhi baa ka dambeeya waa loo nideeyey mansuub weeyaan yaa cabdallaahi iyo wixii la mida weeyaane shabiihun bilmudaaf shabiihun bilmudaaf waxaa la yidhaahdaa ismi kasta oo la raaciyo wax macnihii taamyeelayo ismi kasta oo la raaciyo wax macnihii taamyeelayo oo mudaafka mudaafu ilayhigaa macnihii taamyeela sida mudaafu ilayhiguba mudaafka macnihii u taamyeelayo ismigii la raaciyo wax macnihii taamyeelaya shabiihun bilmudaaf baa la yidhaahdaayo waa mucrab waxaa macnihii taamyeelayana wuxuu noqon karayaa shay uu rafcinayo faacilnimo ama naa'ibulfaacilnimo uu ku rafcinayo yaa xasanan wajhuhu yaa maxmuudan ficluhu maya wax uu nasbinayo mafcuulu bihinnimo uu ku nasbinayo yaa taalican jabalan daraf iyo jaar iyo majruur ku tacalluqayo yaa raxiiman bilcibaad wax lagu cadfay qabla nidaa nidaha hortii shay lagu soo cadfay waxaasoo idin waxaa la yidhaahdaa shabiihun bilmuda waxaa la mid ah ismigan qabla nida haddii la nactiyey oo ismigani mancuutu weeyaan loo nidaynayo nacti baa ka dambeeya qabla niduuna nactiyaysnaa nidaha ismiga marka loo nideeya kadib haddii la nactiyeeyo shabiihun bilmudaaf noqonayo danbaa lagu binaya qabla nida hadduu sii nactiyaysnaa isna shabiihun bilmudaaf ayuu noqonayaa sida adaaran bixuswahita lilcayni cabratan famaa ulhawaa yarfudu ow yataraqraqu adaaran daaray daarta oo bixuswaa meesha xuswa la yidhaahda ku sugan nakira maqsuuday ahayd oo meel gaar ahaanee daar ku sugan ayuu u jeeday daba inuu ku binayaay ahayd maadaama qabla nida ay sii nactiyaysnayd oo bixuswaa jumlada darafka ay ku jaramajurka ay ku nactiyaysnayd mansuub weeyaanoo shabiihun bilmudaaf ayuu noqday wakaa caadiman khilaafan wax khilaaf la yidhaahdaana kama jiro macnaha nakirada hayru maqsuudada iyo mudaaf iyo shibhulmudaaf saddexdaa mansuub mucrab mansuuba inay yihiin baabunidaba haddii la joogaa waa la isku waafaqsan yahay sidaa ayuu ku wadaa waafaqiddaa waxoogaa yar baa ku jira qolaa waxay yidhaahdeen ismiga la idaafeeyey hadduu noqdo wasfi macmuulkii loo idaafeeyey oo yaa daariba zaydin arrintu haddii ay noqoto waa la binayni oo dan baa lagu binayni qolaa sheegay qoladaasi khilaafkoodii waxa ka soo qaadkaba uusan dhihin walaysa kullu khilaafin jaa'a muctabaran ilaa khilaafun lahu xadun min annadar baa la yidhaahdaa walaysa kullu khilaafin khilaaf kasta khilaafka oo jaa'a yimid muctabaran mid la ictibaariyo la tixgeliya ma aha ilaa khilaafun khilaaf mooye khilaafka oo lahu khilaafka uu ku sugnaaday xad xadun dheef ku leh min annadari dooda iyo muranka dheef ku leh mooye ee ninkii hadlaaba in loo jawaabo munaasib ma aha wka والمفرد وانصب نصب المفرد مفرد نصب مفرد كي المنكورة للنكيرية نكيرة دي غير مقصودة أجيدة والمضاف كي لإضافيين النصب وشبهه مضاف وحي شبهنا النصب عادما حالة تيمد وهي خلافا خلاف فواه ونحو زيد ضم وافتحن من نحو زيد بن سعيد لا تهن وضم الضم نحو زيد زيد يوحي لمدى الضم وافتحن فتحي min naxwi azayd bna saciidin laa tahin lafdigaa iyo wixii lamida xaggii xaal uu ka ahaaday fadxi ama dami halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka mufrad caalam ah haddii loo nideeyo waxaa la yaqaanaa wax alla wixii lagu rafcin jiraa lagu bineeya arrinkii sidaa ahaa iyo xukumkii sidaa ahaa ayaa waxaa dhacay mufradkii caalamka ahaayee munaadahaha ayaa la nactiyeeye waxaana lagu nactiyeeye lafdiga ifnin ah ibnintaa iyo nactigana way isku xigaanee lama kala farqinin mufradka calamkeena ciraabkiisu waa daahir ee ibniguna waa mufrad ibnigii waa la idaafeeyey oo calam ayaa loo sii idaafeeyey shan shardi weeyaan shantaa shardi ayaa la shardinaya awalan mufradka calamka ah waxaa shardiga in la nactiyeeyo nactigu waa inuu ibnin noqdaa nactiga iyo mancuudka waa inaan la kala faslinin ee mufradka caalamkee loo nidaynaya icraabkii waa inuu daahir yahay muqadar waa inuusan ahayn oo yaa ciise bna maryamo iyo wixii lamidaa la diidan yahay shardiga shanaad ee u dambeeyaa mufradka calamkee waa in mufrad calam oo kale loo idaafeeyo shantaa shardi marka la helo mufradkii caalamkaee munaadaha ahaa laba dariiqaa ku bannaan in dama lagu bineeyo waa asalkii yaa zaydu bna saciidin la yidhahdo waa bannaan tahay in la fadxiyo yaa zayda bna saciidin la yidhaahdaana way bannaan tahay yaa zaydu haddii la yidhaahdaa waa munaada mufrad calam oo mabniyu calaa dama fii maxalli nasbin yaa zayda haddii la yidhaahda la fadxiyo fadxaha laisku khilaafsan yahay qole waxay leeyihin waa fadxatu itbaacin ibnadan fadxisanun baa la iska itbaacin hayae waa mufrad calam oo dame muqadare ku binaysan fii maxalli nasbi ku yaalla qolana waxay yidhaahdeen may waa mansuub waxay leeyihiin macnaha waxaa loo bin waxaa loo fadxinayaa waa fadxatu itbaacin oo ibna fadxadeeda ayay raacsan tahay waa haddii shantaa shardi la helo mufradkii calamka ahaa ee loo nideeya labadaa wej ayaa ku bannaan dame in lagu bineeyo asalkiia in la fadxiyo ibna fadxadiisa la raaciyo shuruudaa mid un haddii laga waayo mid un mufradka caalamkaa ee hore ayay xarakadiisa muqadar tahay xarakada lagu qadaraya damuu noqonayaa ee fadxo la saari maayo maye ibni baa lagu nactiyeeye laakiin waa la kala fasliyey maye lama kala faslinee ibniba ma ahay nactiga ismi kalea lagu nactiyey maye ibni baa lagu nactiyeeye ibnigaa waxaa loo idaafeeyey waxaan calam ahayn shuruudaa mid un haddii laga waayo mufradkii calamka ahaa damo in lagu bineeyaa waajib awrka wa naxwa zaydin wadumma dami naxwa zaydin zayd iyo wixii lamid ee dami waftaxanna ama fatxiba min naxwi azayd